dadweynaha waxaan u sheegaynaa reer wajeer soomaali waxay tiri geel laba reertiis kulama qooqan ninkan xil baa lasii bishii sideedaad ee muswe eight iyo kuuru u dhacay buurihii allah asaga u nasiibay haddii uu qaati alla u anfacay nin reer wajeer waxyaroo isqabsi baa jira marka dambana loo dhaafay service deliveryga loogu talagalay wajeer iyo shaqada inuu u qabta la rabay wuu gafe hadduu gafe annaga waan ka fiirsan waynay haddii assambliga aan nahay xilkana saarnay waan gudunay sanadkii xilka saarnay wuu gutay reer wajeer waxaan u sheegaynaa governorka xafiiska fadhiya waa axmed cali mukhtaar gaafana kale ma jiro xoog hadduu wax taraya maroodo baa suuqa ka adeegan lahaa xoog ma jiro waddanka sharci baa lagu kala wadaa war haddii xafiiska lagaa eriyey kotini ku yeelaa arrintaada itaala kotiniga hadduu ku noqo qudhaa ku noqo hadduu ku diidina iska tag marka taasitow kolba dowladda dhinaca security iyo dhinac walbaba way fiirsanayeen maxaan u malaynaa si jawaab deg deg waan laga qaadi doonaa wixii oo action eh insha allahu reer wajeer waxaan u boorinaya nabadgelyada in lagu noolaado nabadgelyada lagu joogo